SBS Radio.
way jirtay arrintan ma- waxay soo baxday waagii sanadkii hore markii eh, ragga iyo haweenka isleh eh, la- la- la- sharcigooda baarlamaanka la geynaya ama dadka la weydiinaya afti markii aftidii la gaaray oo lasoo dadkii ogolaadeen boqolkiiba lixdan in meelahaas ay ogolaatay ayaa waxaa soo baxay qodobkan ah wade see laga yeelayaa dadka iskuulaadka ee, ee, diimaha loo lo- lo- lagu dhigto hadday islaam yihiin hadday yahuud tahay hadday cid kale tahay maxaa laga yeelayaa marka markaasa arrintan waxaa loo dhiibay philip radog nin yarada wasiir ahaan jiray inuu soo baaro oo dadku soo waraysto ilaa iyo lix iyo toban kun oo submissionis ayaa loo dhiibay marka cid walbaba way ku jirtay walla hadalkii ay la hadleen ee philip radog ee isaguna siduu hadda ku taliyey oo go-aamada ay soo uu soo saaray go- waxaa ka mid a go-aankan ah in iskuullada diinta ku dhisan oo diimaha dadka ay ugu tagaan islaam ha ahaado yahuud ha ahaado kristaan ha ahaado in laga daayo ee, ca- caruur yacni is- iyagoo is isticmaalayo iyo haween macalimiin oo iyagoo iyo isticmaalayo in laga saaro dhinacooda qodobkaas saasuu ahaa waa gartay marka arrintaasu hadda markay soo baxday in philip radhag dib u eegiddaas talooyinka ay ku dareen in sharci la sameeyo a lagu difaacayo iskuulladaas eh, waxaad moodaa qolooyinka u dooda iyaguna eh, dadka isku jinsiga ah oo islaho ama isu taga ama isguursada inay leeyihiin eh, ma sharci baa laga dhigayaa in annagana la takooro marka arrintaasee u aragta iyada
wallaahi horta xasanow runtii maalinba taaka taaka la- la- la socday oo dadkoon mar keliya wax walba kuma soo boodin sidaan hadda sheegay markii hore waxay dadka ka dhameeyeen in iyaga la isu fasaxo kadib bargitaa laga soo gudbay hadda waxay rabaan inay meel walbaba afka u dhigtaan oo yidhaahdaan eh, iskuulaadkana hanala siiyo waxaan ku ka dhigano oo eh, caruurteenuna ha timaado oo iyo dadkii marka eh, dhibkaas waa dhib jiro weeye dhib jiro weeye eh, kolleyba sida muuqata eh, markii hore oo dadka aftiga la weydiiyey waa iyagii lixdan iyo something boqolkiiba helay laakiin hadda waxaan filayaa in eh, baarlamaanka horta haddii la geeyo waa khalaas waa waa waa la marinayaa sababtoo dadka baarlamaanka ku jira hadda eh, nimankan eh, greenka la yidhaahdo iyo laborka ayaa haddii doorashada berri la dhaafo oo ay qoladan coalitionka wax ku waayaan berri dhinaca kale ayaa badanaya marka sharcigaas waa gudbayaa waa gartay arrintan eh, hadda koleyba dadka eh, diimaho ay saameynaysa muslimiintu ka mid yihiin laakiin muslimiinta iyo yuhuudda iyo masiixiyiintu arrintan ma ka midaysan yihiin bay kula tahay mise muslimiinta si gaaray u saameynaysaa haddii la sharciyeeyo la yidhaahdo iskuulna cid laguma takoori karo ciddii doontaa macalinna waa ka noqon kartaa ardayna waa ka noqon kartaa
wallahi horta eh, dad dadkan dadka kiristaanka dad badan oo waxaa ku jira aan diintooda aan micno badan aan u yeelina ku jira waxaan hadda maqlaynay kaniisada la yidhahdo uniting church kuwa la yidhahdaa jira oo wax walba ogol iyagaaba ogolaadaba in eh, eh, nimankooda iyo haweenkoodu ay yacni isla socdaan oo isguursadaan oo iyagoo wax walba way ogolaadeen kuwa kaloo diidan noocaas way jiraan marka eh, dhibku wuxuu ka imaan doonaa hadda afti lama weydiin doono dadka sida ka muuqata Ah, baarlamaanka la geenaya baarlamaankana wuu marinayaa kulli laakiin waxay ku xiran tahay dadku in ay qof- baarlamaanka dadka ku jira waxaa laga soo doortay xaafado xaafadahu hadday dadku gartaan grassroot campaign waxaa la yidhaahdo hadday fahmaan oo dadka eh, matalaya hadday lab- hadday tahay federal iyo hadday tahay state ay tahay siiba federal weeye hawshaane inay xoog saaraan oo lo ku qaadaan oo meel walba laga hadlo oo sidaasay wax ku imaan karaan laakiin haddii la iska aamuso oo qof walbaba eh, wixii uu meeshuu joogo un iska fadhiyo hadde way arrintaa way gudbi doontaa waa garta hadda tanu si gaara waxaa looga hadlaa eh, iskuullada ay leeyihiin muslimiinta iyo masiixiyiinta iyo yuhuudda Eh, laakiin aftidii hore la qaaday oo loogu ogolaaday in dadka isku jinsiyadda ay isguursan karaan culimo ahaan iyo imaama ahaan arintaasu sina maynii taabatay matalan culimmada qaar haddii la yidhaahdo kale laba nin ha laysku meheriyoo kale soo qofku ma diidi karo xaqu male inuu diido ilaa hadda arrintan la wadwado ilaa wuu ururiyey ninkan philip radog wuu ururiyey wararka marka submishinaas aan sheegayay kulli waxaa ku qoraa oo lagu sheegay in masalan aan loo tegi karin nin wadaad ah diintu doona ha noqdee inuu laba qof oo rag iyo haween aan ahayn inuu isu guurin karo waa in arrintaas laga saaraa marka waxaad moodaa arrintaas inay qaad xagga guurka sababtoo isma laha waa inay u tagaan dadkoodii qof walba dadkiisi uu ku leexanayaa marka laakiin meeshaanay ka heleen meel yar oo ciriiri ah in iskuulaadkii dadkii loo fasaxo halkaasay halkaasay kasoo duseen haddeer waa gartay tan u dambaysa mid ka mida senatarada xataa wuxuu leeyahay haddiiba iskuulku uu diido inuu ama shaqaaleeyo ama arday ka eriyo iskuulka iyadoo lagu salaynayo sexualitigiisa ilmahaas ama macalinkaas dowladdu lacagtaba ha ka jaratuu leeyahay
ha ha waana xooga meeshay saarayaan halkaa weeye sababtoo ah waxaa la leeyahay dadkan lacagta la siiyo iskuulaadkan lacagaha la siiyo lacagtan xaggee ka timi lacagtan waxay ka timi kuwaan qaylinayo oo odhanaya halaysukahay fasaxo wax walbaba hana loo ogolaado meel walbaba aan fadhiisano caruurteena iskuulaadka iyo waxwalba meel walba ha joogeen macalimiinta looma diidi karo halka ay ka imaanayso oo laisku xukumayo taa weeye dhaqaalahaas ayaa laisku xukumaa hadday dadka diimaha yacni xoogga raba inay u yeelaan oo diintooda adkaysanaya hadday iyagu ismaamuli karaan oo dhaqaalahooda gaar ka dhigan karaan de hawsha waaba iska sahlanaan laheed oo annagaa isku filnaan oran lahaa laakiin hadda dhibka halkaan uu ka jiraa Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.